heshiiska ay maanta wadajirka u soo saareen labada xisbi ee kulmiye iyo ucid oo ay ku kala saxeynayeen guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere oo lagu socodsiiyey madaxweynaha somalilan iyo golaha guur islamarkaana la ogeysiiyey guddida doorashooyinka qaranka wadamada qaanaanbixiyayaasha doorashooyinka iyo ururada bulshada rayidka ee somalilan ayaa lagu yidhi annagoo tixraacayna qodobadii ka soo baxay heshiiskiis afgaradka ee xisbiyada wadani kulmiye iyo ucid ku dhex maray qasriga madaxtooyada somalilan kuna taariikhaysnaa lix iyo tobankii bishii labiyo tobnaad ee sanadkii hore laba kun iyo sideed iyo toban ee xisbiyada qaranka somalilan ay si wadajir ah ugu go-aamiyeen in doorashooyinka golayaasha wakiiladiiyo deegaanku ay qabsoomaan dhammaadka sanadka laba kun iyo sagaaliyo toban sidoo kalena tixgelinayna muhiimadda ay qaran ahaan inoo leedahay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiiladiiyo deegaanku iyo dhibaatada ka dhalan karta dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinkaas ixtiraamaynana fariintii qaran ahaan inooga timid beesha caalamka taas oo ahayd inay dhammaadka sanadka laba kun iyo sagaaliyo toban qabsoonto doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiiladu haddaba iyadoo xisbiyada ucidiyo kulmiya ay mar walba danta qaranka ka hormarinayaan danahooda siyaasiga ee gaarka u ah waxay isla afgarteen qodob badan kow xisbiyada ucidiyo kulmiya waxay isku afgarteen in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay qabsoonto bisha noofembar ee sanadkan laba kun iyo sagaaliyo toban laba xisbiyada kulmiye ee ucid waxay isku afgarteen in komishanka doorashooyinka ee hadda jira uu qabto doorashooyinka maadaama aanay jirin sababo sharci ah oo loo kala diro saddex xisbiyada ucdiyo kulmiya waxay isku waafaqeen in wax kabedel lagu sameeyo xeer lambar labaatan qodobkiisa koob iyo tobnaad faqradiisa koowaad komishanka doorashooyinka cusubna laga dhigo sagaal xubnood qodobka afraad ee heshiiskan ayaa lagu yidhi xisbiyada ucdiyo kulmiya waxay isku afgarteen inaanay aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaado doorashooyinka golaha wakiiladiiyo deegaanka sidaasi darteedna aanay doorashooyinku u hakan doonin haddii xisbiga wadani uu ku adkaysto go-aankiisa ah inuu qaadacay komishanka waxaanay labada xisbi diyaar u yihiin baa lagu yidhi inay galaan doorasho laba xisbi ah sanadka laba kun iyo sagaaliyo toban qodobka shanaad ee heshiiskan ayaa lagu yidhi xisbiyadu waxay isku waafaqeen in ay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta sharafta iyo sumcadda ay somalilan ku kasbatay doorashooyinka dimuqraadiga ah sidoo kalena aanay marnaba aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaado doorashooyinka ugu dambeyn ayaa lagu yidhi heshiiskan xisbiyada ucidiyo kulmiya waxay u soo jeedinayaan golaha guurtada jamhuuriyadda somalilan inay tixgeliyaan heshiiskan islamarkaana ay mutokordhinta farsamo ee ay samaynayaan ku saleeyaan heshiiskan geesta kale xisbiga mucaaradka ee wadani oo v o a la xidhiidhay si ay wax uga weydiiso aragtidooda la xidhiidhay heshiiskani labada xisbi ay soo saareen ayaa ka gaabsaday haddaba heshiiskani sharciyan ma yahay mid dhaqangelaya sideese ayuu sharcigu u arkaa in laba xisbi ay gaarkooda intay heshiis u gaadhaan ay go-aamo ka soo saaraan arrimaha doorashooyinka guddida doorashooyinkiisa sharciyan ma yihiin kuwa qaban kara doorasho haddiiba ay u hirgasho sida labada xisbi ay doonayaan su-aashaas iyo su-aalo kaleba waxaan weydiiyey guuled axmed jaamac agaasimaha fulinta ee hay-adda xuquuqal insaanka somalilan ee fadhigeedu iyo hargeysa bismillahi raxmaan raxiim horta marka horeba markay noqoto doorashada qabashadeeda iyo qawaaniinta la xidhiidha hay-ada dowladeed oo qaran baa u xilsaaran qabashadooda xisbiyadu waa dadka loo qabanayo tartanka ordayaasha ka mid a marka iyagu ma go-aamiyaan ruuliska ama qawaaniinta lagu ordayo ee tala soo jeedin bay kaleeyihiin marka taasi waa ta koobaad marka haddii saddexdooda wax isku raacaan iyo hadday laba ka mid a isku raacaan markooda horeba ma leh ansax sharci ama saameyn sharci sidiisa kuma dhaqangeli karo laakiin wuxuu soo jeedin usoo noqonaya hay-adaha dowladeed ee shaqadaa qabanaya oo mar walba tixgelinaya dadkan tartamaya waxay doonayaan ama qawaaniinta ay doonayaan in tusaale ahaan golaha guurtadoo kale oo imika la filaya inay fadhiistaan toddobaadkan gudihiisa inay tixgeliyaan go-aankaasi bay soo jeediyeen iyaga laftooda maan soo jeedintu aanay taasun hayn soo jeedintoodaasi waa ku xisaabtamaya golaha guurtada markuu gaanka gaadhayo lakiinse muhiimka waxay noqonaysaa marka marka xaggaa laga imaado khilaaf baa jira ka dhexeeya xisbiyada siyaasadeed oo ku qatumay markase horeba muran siyaasadeed inkastuu lahaa raad sharci waxaad moodaa kii inaan laga gungaarin laba masalun baana khilaafaadka caynkaas laga gogaangaaraa in inta maxkamad laysla tago go-aan maxkamadeed oo sharci soo baxo oo halkaa ku go-o ama cidda is haysaa intay isu soo jiidjiidato wax ama cidda dhexdhexaadiso inay wax isla afgarato markaa is afgaran waagii ayaad moodaa inuu dhacay oo aad mooda inaan laisla fahamsanayn oo laba xisbina dhinac isku ra'yi ka yihiin xisbina ra'yi ka yahay marka xalka u weyn wuxuu noqonayaaba aniga ela tahay in doorashada la qabto sanadka labada kun iskaayo tobanka way u eegtay in laisku wada raacsan yahay xisbiyadoo dhan iyo dadweynaha reer somalilan oo dhan taas waa arrin wanaagsan oo aan filayana golaha guurtada inay ixtiraam weyn u soo jeedin doonaan waraaqda madaxweynehana waxaa ku qoran toban bilood in loogu xisaabiyo xilliga ay codsadeen guddiga doorashooyinka taasee u baahan doonta xal wax kastoo golaha guurtadu yeelaa waxa weeye sida xisbigii kale iyo labada xisbiga kale isma hamloolay man lahaa guurtadoo kale markaa ma qaadan kartaa oo haddii tusaalahaan kale ku xisaabtanto ay soo jeedinta labada xisbi qaadato waxay guurtada soo saaraan iyagoo taa raacaya sharciyadeeda ka waran waxay noqon doonaa sharci buu noqon doonaa wax guurtu yidhahdo laakiin su-aashu waxay noqon doontaa haddii xisbi diido inuu doorashadii ka qayb galo maxaa khilaafkaas sidee loo xalili doonaa marka heshiiskoodu ma aha dhammayn khilaafka jiray taasaa muhiima in ma- maanka lagu hayo waayo maanta waxaa la isku hayo ugu weyni waxa weeye guddigii doorashooyinka haddii laba saddexda xisbi taa isku fahmi waayaan doorashadiina la mudeeyo sidee bay suuragal u noqonaysaa marka waa su-aal la xidhiidha farsamo ahaan iyo siyaasad ahaan ee su-aal la xidhiidha qaanuunka ma aan carabka ku adkayo because qaanuun ahaan guddiga doorashadani ilaa cidi kala waqti ka dhammaado ama la- si shafar- safar sharciga loo kala diro awood bay u leeyihin inay doorashadii qabtaan marka waxaad leedahay guddidan doorashada sharciya way qaban karaan doorashada haddiiba la qaato soo jeedinta labada xisbiya bisha koob iyo tobnaada sanadka in la qabto guddiga doorashooyinka awooddii sharci waa leeyihiin maanta xaalku siduu yahay way leeyihiin waayo lamana kala dirin iyona ismay xasilinin wakhtigiina kama dhammaanin